بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباad الlah dadka muuminiinta ee iimaanka ka dhab sheegay noloshoodu waxay ku dhisan tahay laba arrimood arrinka koobaad oo ah taxqiiqu اlcubuudiyati lirabi اlcaalamiin in ilaahay loo noqdo addoomo dhaba oo la garto ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada uu keenay qofka arrintaa iyo xilkaana sida uu yahay looga soo baxo arrinka labaad ee nolosha dadka muuminiinta ahi ay ku dhisan tahay aasaaska u ahi waa sharafta akhlaaqda wanaagsan xishoodka iyo dhowrsoonida alghiiratu cala almaxaarimi wa calaa nisaa'i lmu'miniin in xumaanta looga bo-o dumarka maxaarimta ninka u ah iyo guud ahaan dumarka muuminiinta waxaa nolosha muuminiintu ay ku dhisan tahay cala alfadiila wanaag oo dhan waxaanay ka fog tahay waxaa loo yaqaanaa alradiila oo liidashada dhaqan xumada akhlaaq darada xumaanta faafinteeda iyo la dagaalanka wanaagga akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan waa min aswa'i almukhatadaat almusakhara lixarbi lislaam waa qorshayaasha u daran uguna xun ee la dejistay si loola dagaalamo diinta islaamka waana min aswa'i almu'aamaraat cala alummati alislaamiya shirqoolada u daran ee ummadda islaamka loo shirqoolay iyo hadiimooyinka lala doonayo kuwa u xun mid ka mida weeye dagaalka noocaasi ya ayuha almuslimuun waxa uu leeyahay usluubyo kala duwan waxaana loo maraa waddooyin tiro badan waajib waxaynugu haddaynu nahay dadka muslimiinta ah inaynu ogaano dagaalka ay nagaga socdo xagga dhaqanka akhlaaqda xishood baabiinta la dagaalanka sharafta faafinta dhaqan xumada ee inugu wajahaan rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn mar labaadka waxa waajib inugu ah dagaalka noocaasa wixii aynu kaga hortegi lahayn inaynu qorshaysanno oo aynu diyaarsanno waxa ugu muhiimsan inoo waxa ilaahay inoo jideeyey subxaana wa tacaala oo an naxrisa calaa xiraasati alfadiila inaynu gaadh ka hayno dhaqankeenna wanaagsan sharafteenna xishoodkeenna dhowrsoonideenna waxaanay taasi ku soo ururaysaa inaynu u hoggaansanno aynu fulinno amarada rabbaaniga ah xagga ilaahay nagaga yimi iyo sunnooyinka nabowiga ah aynu ka dhaxalnay nebigeenni muxamed oo ha axsanu nnaasi akhlaaqa dadka kii u dhaqan iyo akhlaaq wanaagsanaa amaradaasi oo ku saabsan qaabka ay u dhaqmayaan labada jinsi ee nooca insaanku uu ka kooban yahay addakaru waalunhaa labka iyo dhadiga waayo halka u daran ee laynaga soo gelayaa waa isku sii daynta iyo isku faruurka iyo in laga dhigo laba aanay waxba u kala soocnayn labka iyo dhadiga dadku ay ka kooban yihiin ilaahay baa tilmaamay insaanku labadaa nooc inuu ka kooban yahay wa annahu khalaqa zawjayn adakara waalunhaa labadaa lamaano ilaahay baa abuuray labyo dhadig si nooca insaanku u jiro oo taran loo helo arrinta noocaasiya ama awaamirta ilaahay subxaana wa tacaala ee ku saabsan labadaa jinsi qaabka ay u wada dhaqmayaan waxaa ka hu maanta ka ah oo dagaalka u ba-an lagu hayaa oo ay ku hayaan gaalo iyo in badanoo ay kiraysteen iyo in badanoo u adeegaysa iyagoon is ogeyn aliimaanu bilfawaariqi bayna aljinsayn wa icmaaluhaa fii waaqici alxayaa in si dhaba loo rumeeyo marka hore kala duwanaanshaha u dhexeeya labada jinsi kala duwanaanshaha noocaasana la dhaqangeliyo oo uu noqdo mid ka muuqda nolosha muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala labada jin jinsi ee ragga iyo dumarka wuxuu u dhexaysiiyey kala duwanaansho xagga jidhka ah mid xagga macnaha iyo caqliga ah mid xagga sharciga ah وhadiه الفwاrq ya عibaad الlah haabitatة qadarا وشharcا وxisا وcaqlا وlaa yunkiruha إla majnun أw sفih kala duwanaanshaha labada jinsi udhaxeeya waa mid qadarka ilaahay ku dhacay oo ku sugnaaday waa miduu sharcigu si cad u qeexay u caddeeyey waa mid la dareemi karo la dafiri karin waa mid qof kastaoo caqli lihi uu garanayo waxa diidi kara uun qof waalan uun miyir qabin ama safiiho wax magarato ah ilaahay waxbuu u dhaxaysiiyey labada jinsi wuxuu ka dhigay kuwa mukallafiin kuwa awaamirta ilaahay inay qaataan abaalmarintay arrintaa ka helayaanna waa mid ay u siman yihiin man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa mu'min flanuxyiyanahu xayaata ayiba wmaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun rag iyo dumarku waa soo gelayaan arrimana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kala duway oo arrimaha qaar wuxuu ka dhigay kuwa u gaara ragga qaarna ilaahay wuxuu ku gooni yeelay dumarka waxaanu ilaahay yidhi walaysa dakaru kalunhaa labka iyo dhadigu isku mid maaha oo dhinac walba isku mid kama aha arrinta noocaasa waxaa kala gudboon qofka muuminka ah inuu rumeeyo sida ay tahayna uu dhaqangeliyo umana bannaana labadaa jinsi midkood qof ka midii inuu jeclaysto oo uu yididiilaysto amaba se uu dalbo oo uu raadiyo waxa ilaahay nooca kale uu ku gaar yeelay jinsiga kale waxa ilaahay uu ku gaar yeelay oo axkaamah walaa tatamanaw ma fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd lilrijaali nasiibu mima ktasabuu walinnisaai nasiibu nasiibu mima ktasabn was'alu llaha min fadlih waa hadal xagga ilaahay ka yimi rag iyo dumarku ilaahay la hadlaya gabadhyaana jeclaysanin waxa ilaahay ragga oo ku gaar yeelay inay hesho ay gaadho nin ayaanu jeclaysanin wuxuu dumarka ilaahay ku gooni yeelay inuu helo uu gaadho mid walba ilaahay waxbuu u qaybiyey raggana waxbuu ilaahay qayb u siiyey dumarkana waxbuu ilaahay qayb u siiyey waxa bannaanee sharciga ahi waa inuu mid waliba ilaahay fadligiisa weydiisto wasaluu llaha min fadlih arrinta noocaasii maaha arrin ku timi mala awaal waa arrin ka dhalatay cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala iyo xikmaddiisa xeesha dheer ina allaha kaana bikulli shayin caliima shay walba ilaahay waa og yahay sida uu ku hagaagayo ee uu ku habboon yahayna ilaahay cid walba waa ka yaqaanaa ayuha almuslimuuna cibaad allah sida aada maqasheen hadduu ilaahay diiday inuu nin jeclaysto waxa ilaahay dumarka u gooni yeelay ama gabadhi ay jeclaysato waxa ilaahay ragga u gooni yeelay mujarada tamani inuu jeclaysto an yashtahi maxaad u malaynaysaan haddii la diido kala duwanaanshaha labadaa jinsi u dhaxeeya oo la dhaha waxba kuma kala duwana wax walba way wadaagaan ragga iyo dumarku way siman yihiin oo lagu baaqo mabdau lmusaawaat bayna aljinsayn labada jinsi inay siman yihiin fii jamiici lumuur arrimaha oo dhan fa hadihi laa shaka ya cibaad allah nadrat ilxaadiyat kufriya waxaanu shaki ku jirin aragtida noocaasiya iyo mabda'aasi inuu yahay mabda ilxaadiya alla dafir ku dhisan iyo gaalnimo wa nadrat tunaasicu allaha fii qadarihi wa sharcih waa aragti iyo mabda kula murmaya ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo abuurkiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala sharcigiisa waanaynu ogsoonnahay maanta dadaalada lagu bixiyo mabda'a noocaasa faafintiisa weliba lagu faafiyo dadka muslimiinta dhexdooda waana mabda fasaad fara badani ka dhalanaayo wixii ilaahay uu kala duwan in la yidhaahdo waa isku mid wuxuu ilaahay kala soocay in la ysku daro wuxuu ilaahay kala teeday in teedka iyo xijaabka u dhexeeya la qaado mabda'a noocaasa haddaynu diidno oo aynu rumayno labadaasi jinsi mid waliba inuu la gaar yahay waxa ilaahay ku gooni yeelay oo ka kale aanu jeclaysan karin iska daa inuu baadi doono ama uu ku doodo sinaanshaeh shar fara badan baynu ka badbaadaynaa oo ku dhici nagaga dhici laha xagga akhlaaqda iyo dhaqanka xagga dhowrsoonnida iyo sharafta arrinka labaad wuxuu yahay arrimaha u waaweyn ee sharafta iyo dhaqanka xishoodka iyo dadnimada aynu ku ilaashan karno waxaa ka mid ah alxijaab waaljilbaab rag iyo dumarka inuu teed u dhaxeeyo marka ay meel ku wada jiraane dumarku aanay jilbaab xidhnayn dumarku markay guryaha ka baxayaana dan ay u baxayaanna inay jilbaab xidhaan maradaa weyne wada asturaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala marka horeba diiday gabadhu gurigeeda inay ka baxdo dan la-aan bambaxa noocaasana ku tilmaamay inuu yahay dhaqankii lagu yaqaanay jaahiliyada dadkii jahligu meesheeye islaamka hortii joogay waana jaahiliyada maanta la rabo in dib loogu soo celiyo fii xayaati lmuslimiin muslimiinta noloshooda walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa imisaa maanta warbaahinta la daawadiyo ta la maqlo ta la qoro dacawaad iyo yeedhmooyin kale ku baaqaya inay dumarku guryaha ka soo baxaan oo meel kastoo nin uu taagan yahaybaa ay la taagnaadaan waana arrin ujeeddada laga leeyahay caddahay waa ifsaadu akhlaaqi lmuslimiin wa qatlu lxayaa'i fii xayaatihim waa dhaqanka muslimiinta in la kharibo oo xishoodkana laga dilo dadka muslimiinta ah sharaftana laga qaadayo dadnimada oo loo celiyo nolosha xayawaanka iyo bahalaha walaa yubdiina ziinatahuna buuhi ilaahay isagoo dumarka la hadlayo quruxooda yaanay muujin ta ilaahay u abuuray iyo ta muktasabka ay xidhaan iyo ta ay ismariyaanba ciddaa ilaahay uu fasaxay ee uu ka bilaabay ilaa libucuulatihinna ragga ay u dhaxeen mooyaane cid kale yaanay u muujin buu ihi ilaahay wa qaala tacaala linabiyihi اlkariim yaa ayuha الnabiyu qul liaswaajika wabanaatik wanisaaءi اlmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina far nebi maxamedow hablahaaga xaasaskaaga dumarka muuminaadka guud ahaan marada jilbaabka la yidhaahdo ee qarinaysa madaxa ilaa lugaha ee maro ka ballaadhan oon ku dheganayna qaralahoon midabka jidhkoodu ka dhex muuqan ahayn bilic iyo qurux indhaha soo jiidata aan lahayn taragga aanu eekayn bukhuur aan lagu shidin cadarna aan la marin taa inay xidhaan far oo ugu baaq taas ayaa wanaaggooda iyo sharaftooda ay ku jirta dalika adnaa an yucrafna taasaa u dhow in la gartay inay yihiin dumar sharaf dadnimo iyo dhowrsooni leh oo falaa yuudayn markaa aan la dhibin ilaahay baa ilaalinaya dadka xumino damci maayaan oo ku soo dhiiran maayaan waidaa sa'altumuuhunna mataaca fas'aluuhunna min waraa'i xijaab oo markaana jilbaab xidhnayn iyadoo teed idiin dhexeeyo waxaad weydiinaysaan weydiiyey buuhi ilaahay subxaana wa tacaala arrinta noocani maadaama ay tahay arrimaha u waaweyn ee dhaqanka wanaagsan asturnaantaasi dhaqanka wanaagsan iyo sharafta iyo xishoodka iyo dadnimada lagu ilaashado ilaahay addoomihiisa u sharciyey inay ku ilaashadaan waxay noqotay arrinta dagaalka u adag ay ku hayaan gaalada iyo kuwa dabadhilifka u ah ee ay ku dadaalayaan inay ka fogeeyaan nolosha muslimiinta waa kuwa ku baaqaya taxriiru lmar'a gabadha in la xoreeyo ila cidima addoonsatee in laga xoreeyo asturnaanta in laga xoreeyo jilbaabka in laga xoreeyo ka soocnaanta ragga in laga xoreeyo sharafta iyo xishoodka in la dilo dadnimadeeda iyo dhowrsoonideeda waa kuwa ku baaqaya in la faafiyo la fidiyo tabarujka iyo qaawanida gabadha jilbaab xidhata maanta la odhan maayo fii caalami alkufri fii kaiirin min aalimi min caalami alislaami almuqallidi lilkufaar xorriyaddeeday ku dhaqantay calalaqa la odhan maayo laakiin gabadha qaawan waxaa la odhanayaa xorriyaddeedii bay isticmaashay xataa lagalama hadli karo oo arrintaasi in xorriyaddeedii meel lagaga dhacay bay noqonaysaa arrintaa gaaloo quri kuma baaqaan qaar afkeenna ku hadlaayo diirkeennoo kale leh ayaa ku baaqaya oo ku qora buugaag maanta lagu iibiyo suuqyadeenna oo qaarkood waddamadeenna waddankeenna lagu casuuma oo si fiican loogu soo dhoweeyaa gaar ahaan marka la qabanayo carwada buugaagta waxa lagu magacaabo waxaa ka mida ninka ku qoray buug uu qoray dumarkii soomaaliyeed meel baa lagaga dhacay garayskii iyo dharkii quruxda badnaa ay xidhan jireen baa lagala dagaalamay waxaa loo xidhay taambuug laga keenay afghanistan buuhi khayma afghaniya waa xijaabkii ilaahay aayadaha aada maqlaysaan uu ku sheegay waa xijaabkii nebi maxamed uu xidhay xaasaskiisa iyo hablihiisa uguna baaqay dumarka muuminaadka dhammaantood xataa uma arka ninkaasi gabadhu inay xor u tahay inay xidhato wuxuu arkaa gabadhaasi inay xuquuqdeedii duudsiday cidda ugu baaqdayna ay ka duudsiday xaqeeduna uu ahaa inay quruxdeeda iyo cawradeedu ay muuqato aad baa maanta loo buunbuuniyay hadday idaacada noqoto iyo hadday noqoto goobaha la ysugu yimaado buugaag baana hadallada noocaasi iyo ragga sidaa loo buunbuuninaya ay ku qoreen wa kadalika jaraa-idkeennay ku soo baxday marar badan maqaallo noocaasa nin aada iyo aada dibinta uga qaniinsan oo uga xanaaqsan hablaheenna iskuullada iyo madaarista marka ay tegayaan dirayskoodu uu noqday xijaab wala meel baa lagaga dhacay oo taandho aya qufulan ayaa loo geliyey waynu waynu fahmi karnaa xijaabku wuxuu taro xijaab la-aantu waxay dadka gaadhsiisana waynu garan karnaa labada taal laynala doonayaana waa mid cadoon qarsoonayn waxyaabaha sharafta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan aynu ku ilaashan karno waxaa ka mid ah alfaslu bayna aljinsayn wa ibcaadu alikhtilaati can xayaati almuslimiin in la kala sooco labada jinsi ee ajanabiga kale ah isdhexgalkana laga fogeeyo labadaa jinsi ay isdhex galaan nolosha muslimiinta fii jamiici almajaalaat waayo waa sidaa dhaqanka wanaagsan aynu ku ilaashan karno isdhexgalka dhaqan xumada ka timaada qofka caqliga leh ee diin aan garanahayn baa fahmi kara wuxuu islaamku labada jinsi ku kala soocay meel kala daayo fii duuri alcibaada meelihii cibaadada loo imanayay oo masaajidadu ay kow ka yihiin rag iyo dumarku iyagoo isku dhex jira may tukanahayn xagga dambey dumaru ku tukanayeen markaasaa weliba inay kala fogaadaan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku baaqay khayru sufuufi arijaali awaluha wa sharuhaa aakhiruha wa khayru sufuufi الnisaai aakhiruhaa wa sharuhaa awaluha nebi maxamed ba calayh salaatu wasalaam sidaa yidhi safafka ragga waxaa u khayr badan ka u horeeya dumara ka fog waxaana sharka ugu dhow ka dumarka u xiga safafka dumarka waxaa u khayr badan ka u dambeeya ragga ka fog waxaana sharka ugu dhow ka u soo horeeya xagga ragga usoo xiga bal islaamku wuxuu ku baaqay caruurta walaalaha ah toban jir marka ay gaadhaan in gogosha loo kala duwo qaar kala daayo wuxuu abu daawuud wariyey inuu ihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashir wafariquu baynahum fi lmadaajic toddoba jir markay gaadhaan salaada fara caruurtiinna habliyaynamaba toban jir markay gaadhaanna salaad la-aanta ku garaaca gogoshana u kala duwa oo meel kala duwan ha seexdaan isdhexgalka labada jinsi waa dubayaasha u waaweyn iyo madaraqyada u afka badan ee sharafta muslimiinta iyo dhaqankooda wanaagsan ay ku dumiyaan maanta acdaa lislaam min alkufaar wa adnaab wa adnaabihim gaalada iyo kuwa daba socodka u ah waxaa arrinta noocaasa alxamdu lilah wax badan oo ka mid ah waddankeenna maanta ka suulay waana waxyaabaha ay nagu xaasidayaan ee qaar ka mida gaalado waddankeenna yimi warbixintii ay qoreen safarkaa dabadi ay yidhaahdeen waa mujtamac diinta ku adag oo weliba ku talax tegay innaga ayaa layna sheegaya innagaa isla yaaban ee wax fara badan saluugayna ayay sidaa leeyihiin oo nicmada intaa muuqata ay naga xaasidayaan laakiin meelo badan buu ikhtilaadka iyo isdhexgalku uu ka jira hadday tahay gaadiidka la raaco rag iyo dumarku ay dhinaca isa saarayaan iyo hadday tahay goobaha waxbarashada qaarkood ama iskuulla ha noqdaan ama ha noqdaan goobo kale oo si gaara wax loogu barto iyo goobaha caafimaadka dhaqanka noocaasa dadka muslimiintu waa inay ilaashadaan arrinka afraad waa azawaaj waa guurka waa taaju lfadiila waa taajka sharafta iyo dhaqanka wanaagsan waa sunat lambiyaa waa sabiilu lmu'miniin wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum yaa macshara shabaab man istaaaca minkum lbaata falyatazawaj nabi maxamed baa hi calayh isalaatu wasalaam waa shay taranku inoogu ilaashamayo waynu nebi maxamed kaga farxinayno waayo wuxu uhi tasawaju lwaduud alwaluud fa inii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama gabadha kalgacaylka badane taranka badan guursada waxaan doonayaa ummadayda haddaad tihiin ummadaha inaad ka badataan yowma alqiyaama waa arrin sharafta lagu ilaalin karo oo zinada iyo foolxumada iyo fawaaxishta noocyadeeda kala duwan lagaga badbaadi karo waa arrin lagu heli ay ku heli karaan labada lamaane iyo cid kastoo xidhiidh la lihiba meel ay ku xasilaan oo ay ku degaan walihaada yuxaaribuhu lkufaar walihaadabaa gaaladu ay la dagaalamayaan oo dhallinyarta muslimiinta ay u foolxumaynayaan guurka oo inuu ka raaga ay ugu baaqayaan iyagoo labada indhood hortooda usoo dhigaya faqri iyo baahi iyo gaajo iyo maxaad siin doontaa taa ka soo horjeedkeeda waxaa agtooda murakhas oo dembi la ysku qabsadaan ahayn zinada ninkuu toddobaatan dumara ayuu xumaan kula socon karaa agtooda laakiin afar dumara sharci inuu ku guursado waa dembi oo ma ogola hadihi dasaa'isun yuhuudiya araaduu biha ifsaada akhlaaqi اlumam waa dhaqamo xunoo xagga yuhuudda ka yimi oo ay doonayaan ummadaha inay akhlaaqdooda ay ku burburiyaan arrinka shanaad waa xifdu اlawlaad can اlbidaayaati اlmudila caruurtu wixii ay ku barbaaraan ayaa had iyo jeeraale ay ku weynaadaan oo ay ku gaboobaan waa in laga ilaaliyo ubadka noloshoodu inay ku bilaabanto lumitaan waddadii saxda ahayd ay ka lumeen ujeeddadu ilaahay waa abuuray akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa xishoodkii iyo sharaftii caruurta in lagu tarbiyadeeyo cala alislaam waa waajib sharci oo diiniya waana ammaano ilaahay qoorta u geliyey cidda mas-uulka ka ah kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatih alrajulu raacin cala ahli beyti wa mas-uulun can raciyatihi ninku wuxuu mas-uul ka yahay cidda gurigiisa ku nool rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn waana la weydiin doonaa yowma alqiyaama arrinta koowaade waajibka ku ahi waa inuu ka ilaaliyo waxay naar ku mutaysan karaan waddada jannadana uu tuso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara bal u fiirsa fiqiga saxaabada qaala caliyun radia allahu canhu callimuuhum waadibuuhum naar ka ilaaliya waa maxay ehelkiina diinta ilaahay bara oo edbiya oo adaabtiiyo tarbiyada fiican bara weeyaan buu hi macnu ile taasay naar kaga badbaadayaani waa in lagu tarbiyadeyo caqiidada islaamka ee saxda ah waa in lagu tarbiyadeeyo calaa caqiidati alwalaa'i walbaraa cidda xigta u ah iyo cidda nacab iyo cadow ah waa in la kala baro inay muuminiintu yihiin awliyaauhum kufaartuna inay yihiin acdaa'uhum aynamaa kaanuu wa fii ayi waqtin kaanuu wa biayi lownin jaa-u meel kastoo ay joogaan iyo waqti kastoo ay nool yihiin iyo midab kastoo muslimiinta ay ugu yimaadaan waa in lagu tarbiyadeeyo cibaadada saaad maqasheen nebigu calayhi salaatu wasalaam toddoba jir markay gaadhaan salaada farabul toban jir markay gaadhaanna salaadlaanta ku garaaca waa in lagu tarbiyadeeyo dhowrsoonida xishoodka asturnaanta xijaabka akhlaaqda wanaagsan ee xataa dadnimadu ay keensanayso qabla shariicati wanusuus si ay u qabatimaan arrinta noocaasa waa in laga fogeeyo can xadaanati alfaasiqiin iyagoo yaryar inay gacanta u galaan oo tarbiyadooda ay gacanta la helaan kuwa faasiqiinta ah oo qofka aad u geynaysa ilmahaaga ee aad doonaysa inuu waxbaro uu tarbiyadeeyo horta isaga waa inaad eegto kayfa xaalu xaalkiisu waa sidee ila ilmahaagu isaga ayuu ku dayanayaa maanta taa waa la dhaafa waxaa ka buuxa fii bilaad alislaam waxaa lagu magacaabo almadaaris alajanabiya madaarista ay kufaartu ka dhex samaysteen walaa shaka gaal diinna ilaalin maayo iimaanna ma laha dhaqan wanaagsanna dhowri maayo ilmaha loo geeyaana taasuu ka qaadaya iskuullada qaarkood oo ku yaalla magaaladeennan waxaan indhahayga saaray iyadoo hablaha iyo inamada waaweyn ee dugsiga sare dhigta surwaalla inta loo xidhay kubaday wada ciyaarayaan fii makaanin waaxid waalid baana halkaa carruurtoodii geeyey ya subxaan allah quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay isagaa awlaadeenna inooga naxariis badan waxaan naar inay galaan sababaya ka ilaaliya buuhi dadkuna maanta taa eegi maayaan laa yufakiruuna fii amri الnaar walaa fii amri اljanna walaa fii amri ghadab الraxmaan naar iyo janno iyo cadhada ilaahay wax keenaya akhlaaq fasahaadiyo waxaa kama fikirayaan waxay ka fikirayaan inankaygu iskuul hebel buu ka baxay ama inantaydu shahaado u ka sitaa jaamacadaha adduunyada u qaalisan baa la geynayaa buu leeyahy ha laba geeye maxaad siisatay arrinka noocaasa maa huwa thamanu daalika yaa miskiin ma in bilaash laguu siiyaad moodaysaa arrintaa midhaheedu talo waa maxay dadka muslimiinta waxaa waajib ahayd an yakunuu acqala min dalik inay intaa ka caqli badnaadaan oo ha hada alkaafir ee ilaahay uu kuu sheegay inuu cadowgaaga yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum nasab iyo abtirsiin ma wadaagtaan maslaxo iyo dan kale oo kugu qabaa ma jirto muxuu waxaa kuugu samaynayaa wallaahi inamaa yuriidu laka alfasaad caajilan aw aajila fasaad iyo kharibnaan buu kula doonaya mid soo degdega ama mid dib dhaca oo mustaqbalka baciidkaa la sugaayo oo waddadiisa maanta lasii sallaxayo oo lasii jeexayo dadka waaweynee mas-uuliyiinta ah waa inay ummadda u fikiraan waxa u horeeya ilaalinaya inay noqoto diina hadihi lumma ummaddan diinteeda oo waxaa ummadda meesha ummadda diinteeda lagaga kharibayo akhlaaqdeeda lagu fasahaadinayo dadka in loo ammaano maaha oo wax wanaagsan dadka loogu tilmaamo wa hada wallaahi caynu lkish qishkii ilaahay uu ka digay nebiguna uu yihi man hashanaa falaysa mina laftiisii weeye waa lugooyo aan daah la saarin madaarista noocaasa almadaaris alajanabiya waa in ubadka laga ilaaliyo ayuha almuslimuuna cibaad allah wallahi ana uxadirukum naasixan lakum min almadaaris alajanabiya kutubbaana ka qoran culamaa lislaam midhihii ka dhashay isticmaarkay la socotee maalintay timi ilaa yowmina haadaana ee xumaa ee qadhaadhee muslimiintu ay ka goosteenna culamaau lislaam way caddeeyeen wanasalu allaha subxaana wa tacaala lijamiici almuslimiina walmuslimaat altawfiiqa wasadaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin uma asalaatu wasalaamu calaa cabdi illaahi warasuulih mxamedi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah sharafta iyo dhaqanka wanaagsan waxyaabaha aynu ku ilaalin karno waxaa ka mid ah algayratu cala almaxaarim wa cala nisaai lmuuminiin ninku inuu xumaanta uga bao dumarka maxramkiisa ah hooyadii kuwa ay wada dhasheen xaaskiisa iyo kuwa lamidka ah iyo guud ahaan dumarka muuminiinta oo dhan mid xumaanta uga baayo oon u ogolayn waa inuu noqdo u kala dagaalamaya waa min acdami asbaabi xiraasati alfadiila sharafta waxyaabaha lagu ilaalin karo iyo dhaqanka wanaagsan kuwa u waaweyn bay arrintaasi ka mid tahay walihaada baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qofka muuminka ah inuu yahay mid xumaanta naftiisana aan raalli uga noqon dadkiisana aan raalli uga noqon qaala ina allaha yagaar wa ina almu'mina yagaar bal u fiirso labada arrimood sidaa loo xidhiidhiyey sifo wanaagsan arrintaasi inay tahay buu muujinaya rasuulku ilaahay xumaanta raalli ugama ugama noqdo addoomihiisa u ka xumaadaa ilaahay uu ka cadhoodaa addoon addoomihiisa ka midoo xumaan samaynaya markuu arko qofka muuminka ahayna xumaan raalli ugama noqdo naftiisa iyo dadkiisa toona wina hayrat allah an yaatiya almuminu maa xarama allahu calayh bukhaari muslim baa wariyay walihaada baa ilaahay wuxuu dhaleeceeyey duyuudka kala idhaahdo ka ka dumarka ka dumarkiisa xumaanta raallida ugaah qaawanida raalli ugaah dhexgalka ragga raalli ugaah ragga ajanabiga inay gacan qaadaan raalli ugaah ciqaab daranna nebigu waa ugu yaboohay arrintaa heerka la gaadhsiiyey bal u fiirsada culimmadu waxay yidhaahdeen maalka iyo nafta iyo cirdiga saddexdaa midna gaal loo dhiibi maayo waa laga difaacaya laakiin qof muumini hadduu naftaada kugu soo weeraro ama maalkaaga waajib kuguma aha inaad ka difaacdo ha ku dilo isagu xumaanta hala guryo hoydo maalkana ha qaato waa adduunya macno badan ma laheen bal mar hadduu muumin yahay isaguuna ha noolaado laakiin cirdigiyo sharafta marka loo yimaado iyo ilaalinta dumarka waajib bay ku tahay ninka muslimka ah inuu difaaco wa an yamuuta duuna dalika arrinkaa inuu u dhinto ilaa uu dhimanaya inaanu ogolaan in xumaan la gaadhsiiyo dumarkiisa waa ka yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sidaa tirmidi wariyey man maata duuna cirdihi fa huwa shahiid ninka dhintay isagoo difaacaya oo xumaan loola soo badheedhay ka celinaya dumarkiisa ninkaasi wuxuu dhintay isagoo shahiida yaa subxaan allah gaalada kuwii u xumaa ee dhaqan xumada iska dhaaf inay sameeyaana ducaadda ku ahaa ducaad kuwa ku baaqa oo ololaha weyn u galay qaanuunka maraykanka laga soo saaray oo ah inuu ninkuna nin guursado gabadhuna ay gabadh guursato ayaa waddankeena lagu soo dhaweeyey markaasaa cirkaa la geeyey oo ammaanta loo kiilay oo isaga naf la biday oo la yidhi bal adduunyada noo sheeg ictiraafaanu halle yaa subxaan allah waa arda-u nnaas waa dadka kuwii u liitay ee xayawaanaadku waxay garteen xataa garan waaye xayawaanaadka lab lab wata ama dhadig dhadig wata ma aragno sidii ilaahay fidradaa ilaahay uu ku abuuray bay ku socdaan xataa nolosha xayawaanka kii hoos uga daadegay ayaan inagu sharfaynaa aynu qiimeynaynaa oo ka mida kuwa ilaahay uu ihi in hum ilaa kalancaam bal hum adaluu sabiila wallahi laa nakhaafu fi llahi lawmata laa'im laa nakhaafu kaafira walaa muslima naqulu lxaqa walow kaana mura siduu yahay baynu sheegaynaa xaqu haba qadhaadhaadabe ummaddana xumaanta waa uga digaynaa markaasaa inta carruurteeni loo geeyo habliyo inamo ay isla sawireen yaa la isla sawiraa marka dhaqankii iyo dabcigii iyo caadada bani aadamka la eego qof loo arko inuu yahay qof sharaf leh oo qiimo leh oo la rabo xusuus in lagala hadho soo maaha kaasaa maanta meel walba mawaaqicda oo dhan waxaa ku faafsan hablaheennii yaryaraa iyo inamadeenni yaryaraa oo sharaf ku doonaya inay kaa garabka saaraan oo kaa waxa weeyaan ay isla sawiraan markaasaa inaguna aynu wax fiican oo aragnaa oo hadday noqoto meelaha wax lagu qoriyo hadday noqoto warbaahinta ammaanun baa looga kiilaayey ma joogin anigu waddanka laakiin si dhaba ayaanu la socday xaqaa'iqda noocaasi ah waxaan sheegayaana maaha war qof isoo gaadhsiiye un waxaan anigu akhriyey oo indhahayga aan ku arkay oo xaqiiqadiisa iyo guntiisa aan ogaaday weeyey taasi wax kale calaamadu ma aha waxay calaamadu tahay khayro darrada inaan xumaanba looga baahayn ubadkii oo ka noocaasa in caruurta laga laga ilaashadaa bay ahayd habla iska daayo dee in inamada laga ilaaliyo soo maa oo laga fogeeyo maadaama mubdigiisuba noocaa uu yahay arrinka toddobaad wuxuu yahay kashfu ducaati radiila kuwa ku baaqaya dhaqan xumada ama gaala ha noqdaan ama islaam hadday doonayaan ha ku abtirsadaane arrinkooda waa in daaha laga qaado maanta waxbay qorayaan oo diinteennii bay la dagaalamayaan iyagoo af soomaali wax ku qoraaya maalmo yar ka hor baan akrinayay mid soomaaliya oo le nebi maxamed intaasuu maqaal ka soo dhigay nebi maxamed intii aan loo waxyoon ka hor mushrik buu ahaa asnaamta la caabudo tolkii waxaa looga jeeda hadalka noocaasana qof waliba u fahmi karaa sidii islaamku dembiyada qaar uula dagaalamay sida gacangoynta iyo waxaa maanta isbeddel baa dhacay waa in laga guuro si kaleo loo maarayn karaa soomaali ninka sidaa leh qur-aanku mama dhama oo caaisha waxay tidhi suurat laxzaab intaa maanta ay tahay aada bay uga badnaan jirtay yacnaa saxaabada qur-aankii qaybo ka mida daadiyey xadiis waxaa la yidhaahna maba jiraba ama bukhaari ha ku qoraado ama muslime diintii inta in la-eg baa la dumiyey markii la dhi xadiisba ma jiro wahaakadaa kuwa kalena waad maqlayseen dadka noocaas waa in daaha laga qaado dadka af soomaaliga wax ku qori karaa ay muujiyaan aragtiyaha noocaas ee diinta lagula dagaalamayo iyo foolxumada ay xambaarsan yihiin dadka ducaadda iyo culimmaduna waa inay ka hadlaan waa dacwad ummaddan ku socotee waa in laga hortago oo laga difaaco ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi wallahu yuriidu an yatuuba calaykum ilaahay towbad buu idinku baaqaya inaad xumaanta ka soo noqotaan oo wanaaggaad usoo noqotaan wa yuriidu aladiina yatabicuuna shahawaat an tamiiluu maylan cadiima kuwaa shahwadooda raaci doonista naftooda uun ee qaanuun xidhaaba aanu jirin waxay doonayaa xaggaa xumaantae u leexdeen idinkuna inaad ula leexataan wanaag idinla dooni maayaan waa ka yidhi mujaahid markuu fasiraya aayadda yuriiduuna an yazniya ahlu lislaam kamaa yaznuun oo halkii ugu darayd buu ka soo qabtay akhlaaq xumada waxay doonayaan ahlulislaamku zine iyo foolxumo inay sameeyaan sida iyaguba u sameeyaan marka ilaahay kuwa waa idinka digayaa innagana waxaa waajib inagu ah inaynu ka digtoonaano muslimiintana aynu uga digno allahuma rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma salli cala nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed kama salayta cala ibrahim wacala ali ibrahim وbارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد